maanta waxaa halkan lagu qabanayaa ciiddii baa soo dhow sida xaqiiqada ah meeshana waxaa dhigataa arday boqol iyo konton ah ardadaas boqol iyo kontonka meesha dhigato wax lacag eh lagama qaado waa agoon lacag lagama qaado fii sabiilillaahi baa wax lagu baraa qur'aankaa la baraa cilmigaa la baraa maadigaa la baraa ardadaas fii sabiilillaahi waa wax lagu baraa innaga marka maamulka ah maadaama ilmihii agoon ay yihiin ciiddiina ay soo gashay waxaa aad aan ooga murugsaneen oo fikir nagu haayey ardadan maxay ku ciidi doonaan say noqon doonaan innagoo taa fikirkeeda nagu jiro ayaa maanta waxaa naga farxiyey nin la yidhaahdo cumar maxamed aadan hay-addiisa la yidhaahdo refuji stronga waxay halkan noogu keeneen dhar ciid bay halkan noogu keeneenoo waad arkaysaan qof waliba gabadha hadda saakadeeda iyo xijaabkeeda halkan oogu jira sidoo kale wiilkan halkan waxaa oogu jiraa sarwaalkiisii iyo shaatigiisii marka aad baan u faraxsannahay waana ku farxnay oo aad baan oogu farxnay Eh, ardadiina sidoo kale ayagana way farxay marka waxaan aaminsanahay ardadan haddii hadda maanta ay la tagaan gurigooda iyagoo wataan dhar ciid hooyadii horta way farxaysaa hooyadii marka ugu horrayso ducada ay ku ducaynayso waxay noqon doontaa ilaahayo kurbada ninkii iga qaaday ilaah kurbada ka qaaday Eh, baahi badan baa jirta sida musqulaha oo kale waan u baahannahay waxaa kalaan u baahannahay galaasyaan u baahannahay galaasyaha ruuxooda naguma filno kuraasiyaan u baahannahay Eh, waxaa kaloo u baahannahay hool oo ilmuhu ay hirgelaan wax badan baan u baahannahay soomaalida waxaan oogu baaqayaa muslimiinta ah eh, agoon dhibkeeda waad ogtihiin haddii ilmahan aabbaha uu ka dhinto hooyaduna ay qaxooti tahay eh, aad bay oogu rafaadaysaa marka adigoo taa qiyaasayo waxaan rabaa soomaaliyey in agoontaas wax loo qabto lagu daydo weli sida dadka hadda yacni noo keenay dharka iyo kuwa ka horreeyeen oo kutubo noo keeneen iyo kuwa ka horreeyeen oo raashiin noo keenay sidoo kale inaad muxuu ahaaye ugu dayataan oo agoontaas aad wax u soo qabataan baan rabnaa